madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo ka qaybgalay shir ka furmay magaalada kismaayo ayaa wuxuu ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha garsoorka dalka in la horumariyo adeegyada garsoorka dalka taas oo qeyb weyn ka qaadanaysa sar u qaadista kalsoonida ay shacabku qabaan dowladda madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay horumarinta adeegyada garsoorka dalka garsoorka intaan awood u yeelno markaasaa waxaan helaynaa dadku markay ogaadaan cadaaladda inay helayaan yaa waxay helayaan markaa inay gaadhaan waxa ay doonayaan inay gaadhi karaan waxa ugu badan ee garsoor maanta soomaaliya oo ka shaqeeya waa dhul garsoorka maanta ugu badan soomaaliya dhul la isku haysto ka shaqeeya anu ma aqaano daxamar waxa ka bedelan iyo isteedyada kale laakiin markaan jubbaland ka hadlayo kiisaska ugu badan ee horyaalla dhul baa ka mida dacwadaha kale qaarkoodna matalan dee waxaa iman qisaas baa imanaysa oo hadda xilliga aan ku jiro dilku weliba hadda maalmahan de waad ogtihiin oo falal aada u inkaaran baa ka dhaca soomaaliya gaar ahaan hadda muqdisho bishii u dambeysay islaantiisuu gubay carur carruurtiisuu laayey kanuu waxaan ku sameeyey walaalkiibuu dilay hebel baa la gowracay waxyaalo aada u dhib badan maxay u baahan tahay markaa qisaasta markuu ilaahay soo dejinaya ee xuduudda xadul qisaas laga hadlayo mararka qaar ilaahay wuxuu leeyahay walaka filqisaas xayaat ya ulil albaab soo ma yacni ma dil qof la dilay reebel waxay odhan jirta soomaalidu reebel laba qof kama baxdo yacni hebel baaba dhintaye in mid kale la dilo maxaaba diyadu markaa waxay u tahay waxa ugu fudud qofkaana diyadii maxay noqotay soomaalidu way naqaanaa xeerkan ku dhaqmi jirnay reebel mag baa ka dhaxaysa soo ma hadda qabaailaad arkaysaa shiraya waxaa laga wada hadlaya qabailadaas waxaa ugu badan magti baa lagu kala tegay soomaaliya inta garsoorkeedu gacan bidixaynta uu ku jiro ee indhaha laga qarsanayo ee qabiilka la isu daynayo ee qofka mas-uulkii uu ka cararayo xukunka isaga la jira inuu fuliyo wax badan oo dhibaato ah way soomaaliya